bismillahi raxmaan raxiim barqa wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadkii tegey raadiga isnaay ee magaalada jowhar qodobada saaka ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqonaya agaab caafimaad oo la gaarsiiyey barakacayaal ku nool magaalada tan jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle kulanka dib u eegista waxqabadka mashruuca damal caafimaad oo lagu qabtay magaalada hargeysa ee maamulka somalilan qorshaha isbeddelka qaran oo toddobaadkan laga daafuray magaalada muqdisho ee caasimadda dalka hay-adda sodma ayaa toddobaadkan deeq gargaar ah waxa ay u dirtay deegaano hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe deeq raashin ah oo toddobaadkan la gaarsiiyey qoysas ku nool degmada doolow wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa toddobaadkan ka hadashay heerka uu marayo dhammaystirka dastuurka sara ukac ayaa ku yimid toddobaadkan qiimaha qudaarta ee suuqyada magaalada baydhabo isticmaalka dalagga qasabka ayaa toddobaadkan kusoo badanayay magaalada tan jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan anigoo cabdiwahaab cadow maxamuud ah ayaa idinla socodsiin doona injineer nuurshiine ayaa inoo farsamayn doona kusoo dhawaada barnaamijkii oo intaa ka ballaaran mar kale barqa wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay saaxiibayaal barnaamijka toddobaadkii tegey raadiga isnaay ee magaalada jowhar ayaad degeysanaysaan anigoo cabdiwahaab cadow maxamuud ah ayaa barnaamijka idinla socodsiin doona agab caafimaad ayaa toddobaadkan la gaarsiiyey barakacayaal ku nool magaalada tan jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle iyadoo laga duulayo xaaladaha caafimaad ee barakacayaasha ku nool kaamka danwadaag ee magaalada tan jowhar ayaa waxaa kormeer iyo wacyigelin ku tegay qaar ka mid a ardayda jaamacadda joobkay faraceeda jowhar iyagoona halkaasi geeyey agaab caafimaad oo loogu talagalay dadkaasi waxaana kormeerkan hogaaminaya guddoomiyaha midowda ardayda jaamacadda joobkey yuusuf abuubakar ibraahim wariyaha iyaga nuur maxamed cabdi ayaa warbixintan inooga diyaariyey iyadoo laga duulayo xaaladaha caafimaad barakacyaasha ku nool kaamka danwadaag ee magaalada jowhar ayaa waxaa kormeer iyo wacyigelin ku tegay qaar ka mid a ardayda jaamacadda joobkii faraceeda jowhar iyagoona halkaasi geeyey agab caafimaad oo loogu talagalay dadkaasi waxaana kormeerkan hogaaminayay guddoomiyaha midowda ardayda jaamacadda joobkii yuusuf abuubakar ibraahim kaamka danwadaag waxaa ku nool barakacyaal isugu jira dad qaba baahiyaha gaarka agooman waayeelo iyo barakacyaal ka soo hayaamay deegaanada ku teedsan jowhar madaxa tababarada jaamacadda joobkii ustaad saalax mustafe saalax ayaa ka warbixiyey deeqdan dawo ee ay gaarsiiyeen kaamka waxaan u socon oo keliya waxay tahay in macnaha mataqaanaa waxay ardaydu ay hal iyo laba iska soo aruuriyeen in mataqaana aan ku faaruujino dadkeenna halkan ku xusan una baahnaa mataqaanaa uga nugul dadka kale yacni waxa waaye taasaan maanta u soconnaa maro inaan hadalka ku dheeraado waana maasantihiin waqti aana sugaayo kulley waa khudbo jimcana waaye marka inaan hooshii si fiican hadda u gudagalno guddoomiyaha kaamka danwadaag xasan cadow gacal iyo guddoomiye ku-xigeenka naafada hirshabeelle isaaq xaydar caqiil ayaa si wada jir ah kaga mahad celiyey agabkan caafimaad hadda tiim ka socda ardayda jaamacadda joobka university oo maaragta daryeel caafimaad la soo gaaray dadka maaragta ku dhaqan ee danwadaag i d b ku dhaqan ayay la soo gaareen daawooyin daawooyinkaas maaragta ma aha waxay dad shisheeye ah ka soo qaadeen ama dad kale gacantiisa ay ka soo qaadeen ardayda jaamacadda joobkay hal hal doolar ay isku soo dareen ayay maaragtay ugu talagaleen dadka danyarta halkan ku nooloo daruufaha la daalaadhacayo in ay maaragta daryeel caafimaad ugu fidiyaan runtii way mahadsan yihiin dhallinyaro badan oo mutadawiciin ah oo arday ah oo maaragtay ii sheeg maxaa la dhihi lahaa dhaqaatiir cusub oo hadda maaragtay usoo baxaysa deegaankan hirshabeelle ayaa halkan timid oo curduna ilaahay subxana watacaala shaqadooda allaha barakeeyo oo ay ku mahadsan yihiin hawshan ay u qabteen walaalahooda waxaan dhihi lahaa dadka kale maadaama ardaydan intaan ay qabteen dad waxaa jira ka badankeed qaban karaa jiro tusaalaha idin ahaatatan kudayda ardayda jaamacadda joobka university dadka ilaahay subxaana watacaala wax siiyey ee wax haysto oo high income-ka ah waxaan leeyahay dadka walaalihiinoo low income-ka ah waa inaad fiirisaan waa mahadsan tihiin idinkuna dhallinyarada maamulka iyo shaqaalaha ardayda macallimiinta maaragtay jaamacadda joobka university aad iyo aada ugu mahad celinaynaa gacal na soo booqdayaad tihiin waa idiin soo dhoweynaynaa qalbi furan waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu oo ah gudoomiyaha kaamka danwadaag xasan cadow gacal ee waxaan ka mahadceliyaa ardayda jookey ee maanta waxa ay noo qabatay iyo booqashada ay noogu timid dadaalkeena badan aad iyo aad waan ka mahadcelinaynaa dhammaan heer danwadaag waxay ka mahadcelinayaan ardayda siday xirfad dale oo maaragtay dhaqa- ee tabartoore dhaqaalo hore iyo maaragtay aqoontoore ay noogu kaalmeeyeen aan ka mahadcelinaynaa waxaa kaloo uga mahad celinayna horta aqoontoora tii aqoon dhasha allah uga dhigo
gudoomiyaha ardayda jaamacadda joobki yuusuf abuubakar ibraahim ayaa sheegay in deeqdan dawo ay tahay isxilqaan ay muujiyeen ardayda ayna sii wadi doonaan dadaalkooda ku aadan garab istaagga dadka tabaalaysan waxa la wadana wax badan ma ahin waa wax iska yar waa dareemi kartiin qofka markuu arday yahay oo dadkiisana ay tawaalaysan yihiin xoogoo jeebkina cariiri uu yahay waa dareemi kartiin laakiin mar koobaad iyo mar labaad ma noqon doonto way idigu soo laalaaban doonaan maxaa la yidhaahdaa kisti taalo iyo kiisaska ama waxyaabaha ca- caadiga ah ee aan xallin karno karaankayna waan xallinaynaa wixii aan xalli weynana waxaan samaynaynaa inaan dib aan ula laabanno sida cisbitaaladii oo kaleento inay ku soo laalaabtaan oo waxaan nahay annaga hadda bilaaw oo keliya isxilqaankan ay sameeyeen ardayda jaamacadda joobki ayaa muhiim u ah dadka barakacyaasha waxaana habboon in lagu dhiirigeliyo si ay u sii joogteeyaan dadaalka ay wadaan isticmaalka dalagga qasabka ayaa toddobaadkan ku soo badanayay magaalada tan jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle maxamed xaydar caqiil oo ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada tan jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle ayaa la yimid hal abuur ganacsi ka oo ku cusub magaalada tan jowhar wariyahayaga zahar cabdi xuseen ayaa warbixintan inooga diyaarisay maxamed xaydar aqiil oo ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan magaalada jowhar ayaa la yimid hal abuur ganacsi kaa oo ku cusub magaalada qasabka ka baxa beeraha gobolka shabeellaha dhexe ayuu ka sameeyaa cabitaan isagoo uu isticmaalaya warshad yar oo loogu talagalay shiidista cabitaanka qasabka waxaana galab walba safaf dhaadheer ugu jira bulshada ku nool magaalada jowhar si ay u iibsadaan maxamed xeydar oo ah hindisaha warshada cabitaanka ayaa ka barbixiyey waxyaabaha ku dhaliyay sameynta warshadan sababta nagu dhaliso waxay tahay maadaama oo qasabkii suuqii oo macnaha oo beec noogu noogu cusmaya bannaankana loo qaadi karin sidaas awgeed ayaa nagu kaliftay bulshada waa soo safataa markii la shiidaayo marka waa qanacsiin dadka qasabka ay shiidaysa sidii hore waa haddaa la shiidaa waa arkaysaa indhi- indhahdaa ku arkaysaa makiintan aad arkaysiin waa makiin oo macmal ah qasabka ayaa lagu shiidaa macnaha miinto wax la yidhaaha ayaa jiro wuxuu uroon tahay qasabkana wuxuu uroon yahay daarka waa dhaqaa gaaskana waa dejinaa ilaahay kuu mudarnaada saxaaradana waa jilcinaa intaas ayuu oo macnaha manaafacaadkiisa yahay qasabka sidiisaba sida maxay dhahaan sanad uu ku soo go'aa sanadka markii la tacbo marka uu bislaado la geeda la soo bixi karaa markii waxay u baahan tahay dhul badan isdaba yaallo oo efisito macnaha oo mar walba la helaayo ma ahan macnaha laba egtar saddex egtar oo halka saddexda egtarna wuxuu waa ku baabi'inaa saddex bilood camal uu ku dhammaystiraa macnaha saddexda biloodna waxaa lagu aadiyaa qoraxeedka qoraxeedaa lagu aadiyaa dhanka kale qaar ka mid ah bulshada sida joogtada ah u isticmaasha cabitaankan ayaa rediyo isna ugu warbixiyey faa'iidooyinka uu bulshada u leeyahay cabitaanka qasabka qasabkan waxaan u gurtay waxaan isleeyahay asal reer jowharaan ahay marka eh, waxaan dareemay inuu caafimaad leeyahay saas daraaddeed ayaan mar kasta aan u iibsadaa Eh, waana ka gataa mar kasta waxaan leeyahay marka eh, reer jowhar qasabkan ha iibsadaano maadaama warshadii isna ee naga halawday warshadan hadda ee noo timiday waxaan leeyahay eh, qasabka hala isticmaalin marka hadda maadaama mintida aan weynay booskii minti waxaa inoo galay eh, qasabkaas la shiidaayo marka alxamdulilah waan ku wanaagsannahay waana caafimaad waxaan leeyahay marka ciddii moog ha timaada qasabkaas ha shiidato aad iyo aad ayaan u isticmaalay galab kastaan la isticmaalay waa gartaa maalin kasto aad iyo ayaan u isticmaalay waxaan la mid ahay marka shacabka ama shacab- bulshooyinka jowhar oo soo doonanahay aan ka mid ahay liadli saas aaweed marka aad iyo aad ay waxtarkeeda ugu fiican yahay marka maalinkii kow iyo hadda isku halmaa maalinkii kow waxay aad soonka maalinkii saddex aad aan bilawnay haddana waxaa arkaysaa dadka maalin kasta aad iyo aad ayaan u kala dafnaybo haddii aan ciyo imaadayo oo soo gaari waayo waa saas ugu dhammaatay marka saas darteed waa waa kasoo geersiya marka insha allahu tacaala dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa sheegtay in uu faa'iidooyin badan bulshada u leeyahay isticmaalka qasabka sare u kac ayaa toddobaadkan ku yimid qiimaha qudaarta ee suuqyada magaalada baydhabo suuqyada magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa wax laga dareemayay toddobaadkan sare u kac xoogan oo ku yimid qiimaha qudaarta suuqyada magaaladaasi cabdicasiis xasan cabdulle ayaa warbixintan inooga diyaariyey suuqyada magaalada beedhabo ee xarunta gobolka baay waxaa laga dareemayaa sarakac xoogan oo ku yimid qiimaha qudaarta suuqyada magaaladaasi qaar ka mid a ganacsatada magaalada beedhabo ku iibiya qudaarta noocyadiisa kala duwan ayaa waxa ay sheegeen in sar u kacaani uu sabab u yahay in qeybaha kala duwan ee bulshada ay iibsanayaan qudaar badan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan taasna ay sababtay inuu sare u kaco qiimaha qudaarta qudaarta waa la ilaahaynin bidoo iraabtay una hadeedisi niin gada maaya waana tenekshiya boqol iyo konton bool i liidunga laka gade una rubaaqa labaatan kun labaatan i shanga gadadaan ilaahay maadle wala una hata dhabka gabna male ilaahay niin gargaara ay dhabna maka gabna maasha allah bedela oo roylay laka helnay roylay ka helnay walaalkana waxaan oo una dhabaayaan una leynayn danoyaaya mayleera u soo baxda jidka hirumownagada madisbuaye madogeego oosugu furunye madogeegoy goosugu hirinye maa adduunye wayn sabrele dhooreega koes baalika koes saakooga koes meel dhonga ka koesa baradhada iyo cambaha iyo qaraha uuna gadahaynoba waxyaabo badan isku bedeli waayo waagii hore ragiis ahaayeen hadda laakiin qaalown eediidan qaalown walbadan isku bedeli maadaama ramadaan la galo walaahi hadda qaraha hoobankiin warama qaraa hordhaantii wayba la gadaayin hoomeyta markiiskooy amal hal dolar dhibi labaatii shan sinta dhibi sadde sinta la gada kan hata horta yaa lada argaayt qaraase wayba la gada ilama lama dolar ilama dolar ilama sinta yaa la gada saasoo kale bardhada wayba la gadaa intii soon lahan galna nus dolar hadda tunisiya labaatanga gadaayan una laakiin nus dolar ay gadaan sidii jumlada kibiyaan la kibiyaan laakiin tafaarigo badan seeta wayba gadaan tunisiya kun labaatan kun a gadaayan basalan iyana wayba labaatan lay gadayna laakiin hal dolara la gaday magaaladan intaasoo aan ku duulna laakiin sida kale hoob leero qudaa cambaha iyo qaraha iyo liimabambeelmada iyo bocorka iyo dadkale aan lamid ana qeybo ka mid ah gobolada dalka ee soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa laga dareemayaa sarawkac la xiriira qiimaha qudaarta taas oo loo aaneeyey abaaraha xoogan ee ka jira qaar ka mid ah gobolada dalka ee soomaaliya hay-adda sodma ayaa toddobaadkan deeq gargaara u dirtay deegaano hoostaga degmada cadale ee gobolkan shabeellaha dhexe qoysas danyara oo ku nool deegaano hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa wajahaya xaalado kala duwan oo dhanka nolosha ah iyadoo hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma deeq gargaar ah ay u dirtay deegaano hoostaga degmadaasi cabdiweli axmed hiloole ayaa warbixintan inooga diyaariyey qoysas danyar ah oo ku nool deegaano hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa wajahaya xaalado kala duwan oo dhanka nolosha ah iyadoo hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma ay deeq gargaar ah u dirtay deegaanadaasi waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay sarkaal ka tirsan hay-adda sodma islamarkaana ka warbixisay deeqdan ay u direen deegaano hoostaga degmada cadale waxaan joognaa baqaarka kaydka guud ee hay-adda maareynta musiibooyinka ee sodma waxaan halkan ka ambabixinaynaa toban baabuur oo sida raashina kala duwan noocyadiisa kala duwan oo kusii jeeda degmada cadale gaar ahaan tuurooyinka hoos yimaada oo ay aad iyo aad halkaas ugu soo qaxeen dadka deganaa tuulooyinkaas iyo abaaraha ayaa waxa ay hay-adda maarinta musiibooyinka ugu tala gashay inay maanta deeqdan gargaarka ah ay gaarsiiso sidoo kale waxaa goobta ka hadlay mid ka mid ah nabadoonada degmada cadale iyo xildhibaan ka tirsan dowlad goboleedka hirshabelle islamarkaana kasoo jeeda degmada cadale
waxaan maanta joognaa baqaarka hay-adda sodma gabadhayna walaashayn waxay nagu wareejisay toban gaari oo deeq raashin ah oo loogu talagalay dadka abaaraysan oo deegaanka degmada cadale tuulooyinka hoostaga waana ka guddoonnay walaashayn agaasimada waxaan u mahad celinaynaa dhammaan dowladaha tan federaalka iyo tan midda steedka oo ugu tala gashay dadkeeda inay ku garab istaagto dhibaataysan oo abaartaan ay hayso iyo colaaduhu waxaan joognaa baqaarka hay-adda sodma oo maanta nagu wareejinaysa deeq raashiin ah oo isugu jirta raashiinka qaybihiisa kala duwan kaas oo loogu talagalay dadka ku nool degmada cadale khaasatan deegaanada xaqiiqatan wakhti loo baahnay ayay ku soo aaday oo dad sidoo kalena jiilaal oo ka jiro maalin markii ugu horreysay oo hay-adda sodma deeq gargaar ah ay u dirto qoysas danyaraha oo ku nool deegaano ka tirsan gobolkan shabeellaha dhexe wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ka hadashay toddobaadkan heerka uu marayo dhammaystirka dastuurka dowladda federaalka soomaaliya ayaa wado dadaallo lagu dhammaystirayo dastuurka soomaaliya si loo helo dastuur dhammaystiran oo uu leeyahay dalka wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan macalin ayaa sheegay in heer gabagaba ah uu marayay dhammaystirka dastuurka islamarkaana dadaalo badan lagu bixiyey sidii dalka uu u heli lahaa cadaalad loo dhan yahay wariyahayaga saare cabdi xuseen ayaa mar kale warbixintan inooga diyaarisay dowladda federaalk soomaaliya ayaa wado dadaalo lagu dhammaystiraya dastuurka soomaaliya si loo helo dastuur dhammaystiran oo uu leeyahay dalka wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan macalin ayaa sheegay in heer gabagaba ah uu marayo dhammaystirka dastuurka islamarkaana dadaalo badan ku bixinayaan sidii dalka u heli lahaa cadaalad loo dhan yahay horta waa shan cutub oo aad iyo aad muhiim u ah waa shanaad ilaa iyo sagaalaad marka hore cutubka shanaad waa cutub ka hadlaya baahinta awoodaha ama la federalaynta la yidhaahdo ayuu ka hadlayaa ama astaynta awoodahana waa la yidhahdaa wuxuu kaloo waxaa kaloo ku jira cutubkii baarlamaanka waxaa ku jira cutubkii madaxweynaha waxaa ku jira cutubkii xukuumadda ama ra-iisul wasaaraha la yidhaahdo waxaa ugu dambeeya cutubka dha cutubka garsoorka marka shan cutub oo aad iyo aad muhiim u ah oo runtii la tashiyadoodii hay-adaha dowladda ee kala duwan iyo dadweynaha kala duwan iyo bulshada qaybaheeda kala duwan dhammaan iyo degmooyinka waddanka intii markaas la gaari karay lala soo yeeshay oo sanad ku dhowaad socday ayaa ayaa soo gabagaboobay marka wasaaradda iyo waa kasoo dhammaaday wuu kasoo dhammaaday waxaan u gud wuxuu la yaalla haddeertaan guddiga baarlamaanka la yidhaahdo la socodka ayuu la yaallaa dhowaan waxaan rajeynaya insha allahu tacaala in ajandaha baarlamaanka lagu soo daro oo weliba labada aqal oo wada jira lagu soo daro sidii afarta cutuboo horeeto in shantan cutubna oo muhiimka hadda aan ka sheekeynaye loo ansixiyo taas macnaheedu waxa waaye maaragtay kala fadhigan markuu dhammaado waxaan rajeynaynaa sagaal cutub oo cutubyadii shan iyo tobanka ahaa ee dastuurka ku meel gaarka ahaa in dib eegishan lagu sameeyey lana ansixiyey oo inoo hari doonto insha allahu tacaala shan cutub oo kaleeto inoo hari doonto ayadana rajaynayno sanadka dhammaadkiisa iyo kala fadhiga xigaha ee toddobaad inuu ayaguna noo mari doonaan saasna himiladii iyo hiigsigii ahaa dastuurkiini insha allahu tacaala inuu naga soo dhammaado shan iyo tobankeeni cutubna noo wada ansaxaan baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa horay u ansixiyey cutubyo ka mid ah dastuurka soomaaliya waxaana weli soconaya dadaallo lagu doonayo in lagu dhammaystiro dastuurka dalka deeq raashin ayaa toddobaadkan la gaarsiiyey qoysas ku nool degmada doolow ururka samafalka gobolka gedo ayaa gargaar raashin ah waxa uu toddobaadkan gaarsiiyey qoysas danyar ah oo ku nool degmada doolow ee gobolkaasi cabdicasiis xasan cabdulle ayaa mar kale warbixintan inooga diyaariyey ururka samafalka gobolka gedo ayaa gargaar raashina gaarsiiyey qoysas danyar ah oo ku nool degmada doolow ee gobolka gedo raashinkani oo ka kooban bur bariis sokor timir saliid ayaa waxaa la gaarsiiyey qoysas danyar ah oo ku nool doolow qaar ka mid ah ururka samafalka ee gobolka gado oo si isxilqaan ah gargaarka raashin ku gaarsiiyey qoysaskaasi danyarka ah ayaa sheegay inta lagu guda jiro bisha ramadaan in ay ugu talagaleen in dadka danyarta ay isticmaalaan raashinkani waa gedo degmada doolow tiimka hortiinana joogana waxaa weyaan waa gedo jarity organization ama ururka samafalka ee gedo gedo jarity organization waxaa la aasaasay shan iyo labaatanka bishii saddexaad labada kun saddex iyo labaatankii soonkan ama afurintani waa afurintii saddexaad oo uu qabanayo guddigu sanadkii koobaad waxaan afurinay labaatan qoys wejigii koobaad waxaan afurinay toban qoys taariikhdu markay ahayd kowda bishii afraad labada kun saddex iyo labaatanka wejiga labaad waxaan afurinay toban qoys taariikhdu markay ahayd afar iyo tobanka bishii afraad labada kun saddex iyo labaatanka sanadkii labaad waxaan afurinay lixdan iyo afar qoys wejigii koowaad waxaan afurinay soddon iyo lix qoys taariikhdu markay ahayd sagaal iyo tobankii bishii saddexaad labada kun iyo afar iyo labaatanka wejiga labaad waxaan afurinay labaatan iyo siddeed qoys taariikhdu markay ahayd kowda bishii afraad labada kun iyo afar iyo labaatanka raashinka labada sanaba aan bixinaynay waxay ahaayeen bur bariis sonkor saliid caano iyo timir sanadkani ama afurkani saddexaad maanta waxaan u taagannahay inaan afurinno afartan qoys wejiga koowaad raashinka sanadkan aan bixinayno wuxuu ka duwan yahay raashimihii hore aan u bixin jirnay waxaana la bixin doonaa raashin ka kooban bur bariis baasto saliid sonkor caano iyo timir dhinaca kale mid ka mid a dadkii la gaarsiiyey gargaarka raashinka ayaa u mahad celiyey ururka samafalka gobolka gado
bismillahi raxmaan raxiim ilaahay baa mahad iskale ilaahay baa mahad iskale oo naga dhigi dad muslima nana soo gaarsiiyey bishii ramadaan oo khayrka badneed waxaa kaloo mahadle ilaahay baa mahadle ummaddii maanta intaan lucafada aan waxba haysanin isugu keentay inay afuriyaan oo ay ilaahay wuxuu siiyey wax ka siiyaan yaan u ducaynaynaa ilaahay meeshay ka soo bixeen wax barakale allah u geliyo ilaahay saan ka barin ramadaankan ajirkiisa allah siiyo een, laylatulqadarka allah siiyo een, rasuulka sal alla wuxuu yidhi sal allahu alayh wasalam war timi- wax sadaqaystuu yidhi timir jabkeed ba allah ka dhigaa marka inti intaan sadaqaysatay naarta allah ugu badbaadiyo ilaahay saan ka baryayna ururka samafalka gobolka gado ayaa waxa ay ka kooban yihiin dhallinyaro deegaanka ah islamarkaana ujeedadooda ay tahay in si isxalqaan ay u caabiyaan dadka danyarta ah qorshaha isbeddelka qaran ayaa toddobaadkan laga daafuray magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa toddobaadkan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ka daafuray qorshaha isbeddelka qaran n t b laba kun shan iyo labaatan laba kun sagaal iyo labaatan wariyahayaga cabdifataax axmed maclow ayaa warbixintan inooga diyaariyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ka daafuray qorshaha isbeddelka qaran ee sannadda laba kun shan iyo labaatan laba kun sagaal iyo labaatan qorshaha isbeddelka qaranka n t b ee laba kun shan iyo labaatan laba kun sagaal iyo labaatan ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa isbeddelka qaran ee shanta sano ee soo socota ee dalka kani soomaaliya wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beene beene ayaa ka hadlay madasha shirweynaha waxa uuna ra-iisul wasaaraha dalka uu kaga mahad celiyey inuu daafuro qorshaha qaran ee sannadda laba kun shan iyo labaatan laba kun sagaal iyo labaatan ee xukuumadda maajo labada kun labaatan iyo shan waxaa maanta la dahfuray ee qorshihii isbeddelka qaranka oo ah qorshaha horumarka qaranka ama qorshihii qaranka ee shanta sano soo socotay qorshahana wuxuu noqon doonaa labada kun labaatan iyo shan ilaa labada kun labaatan iyo sagaalka Ee, qorshahan waddo dheer ayuu soo maray wuxuu soo bilowday labada kun labaatan iyo saddexdii bishii octoobar Ee, labada kun labaatan iyo afartii oo dhanna waa socaya haddana waa soo gabagaboobay oo sanadkii labada kun labaatan iyo shanta waa sanad iyo iyo bilo dheeri ah Ee, qorshahani waxaa ka wada shaqeeyey wasa- waxaa hogaaminaya wasaaradda qorsheynta iyo sidoo kale xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradihii oo dhan baa ka wada shaqeynayay waxaa waaye qorshe horumarineed oo weliba kii horeento oo aan kusoo guulaysanay shantii sano lasoo dhaafay lagu dul dhisay oona tarmo ah macnaha qorshe ee horumarka dalka wax weyn ka bedeli doona oo ay soomaaliya meeshii joogto ka kaxayn doona u rari doona meel kaloo cusub waa ogtihiin soomaaliya challenges iyo duruufo aad u badan oo u baahan in xal laga gaaro oo horumar u baahan waxbarasho caafimaad biyo wax kasta oo horumarineed wadooyin ha noqoto wax kasta ay noqoto waa qorshihii hegi lahaa waaye waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa hoggaanka eh, dowladda eh, madaxweyne xasan sheekh iyo xukuumadda eh, eh, eh, ra-iisul wasaare xamse oo guidansigooda iyo taladooda iyo hoggaankooda sanadkii iyo barkii aan wadnay aad iyo aad eh, noo- noogu hagaaya noguna noguna eh, hogaaminayay in qorshahan lagu guulaysto oo guul laga gaaro sidoo kaleenta waxaan rabaa inaan u mahad celiyo qorshahan tiimkii ka sha-
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijkeeni toddobaadkii tegay raadiyaasnay ee magaalada jawaar inta ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka anigoo cabdiwahaab cabdi maxamuud ayaa idin la socodsiinayay injineer nuurshiin ayaa inoo farsameynayay intaa toddobaadka xiga barnaamijkan mid lamida dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo